إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu alla qadaro aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah toddoba askari oo ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana dhac ka geysanaya duleedka magaalada balcad ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe howlgal qorshaysanna oo ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho ayaa waxay ku dileen laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka weeraro isugu jira duqeyn iyo kuwa toos ah ayaa lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye ee gobolada labada shabeelle iyo jubbada hoose waxaa magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug ka dhacay israsaaseenna ay dad ku dhinteen dowladda ruushka ayaa cunaqabataynta saaran si looga qaado waxay iyadan cunaqabateen dhanka quudka ah saartay dalka yukrain dowladda shiinaha ayaa ciidamo iyo maraakiib dagaal u dirtay xeebaha soomaaliya iyo gacanka cadmeyd warkeena saaka sidoo kale waxaad ku dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan shaqa la-aan baahsan oo ka jirta magaalada khaza ee dhulka falastiin iyadoona kumanaan dad ah oo haysta shahaadooyin jaamacadeed ay shaqadoodu noqotay xabaalqodida إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo sabti ah dhegaystayaal taariikhda hijiriyaduna ku beegan tahay labaatanka shawaal sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan kow iyo labaatanka bisha shanaad labada kun labiyo labaatanka toddoba askari oo ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana faldhac ah ka geysanaya duleedka magaalada balcad ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay duleedka magaaladaas warkaas iyo weerar kale oo ku saabsan howlgal qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho oo lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka iyo weerar isugu jira duqeyn iyo kuwo toos ah oo lala beegsaday hesheeyaha ku sugan gobolada labada shabeelle iyo jubbada hoose waxaa dhacdooyinkaas oo idinla socday oo ka waramaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday weerar culus oo ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kaas oo lagu beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta waxay si gaara u beegsadeen bar isbaara u tiilay ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo lacaga baada kaga qaadan jiray gawaarida dadweynaha ugu yaraan toddoba askari oo ka tirsan ciidamadii isbaarada joogay ayaana loo xaqiijiyey in lagu dilay weerarkan waxaana raggii ka tirsanaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u suuro gashay inay halkaa ku furtaan lix qori iyo booshashkooda toddobada askari ee ciidamadan looga dilay goobta isbaarada ah waxaa magacyadooda lagu sheegay dhegabaraf xasan tooxow fandhaq weyne hurdaaye kabtan dacas aweysbuus iyo deeqow ganay balcad waxay dhowr jeer oo hore martigelisay weeraro cagmarin ah oo ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna beegsaday ciidamada shisheeye ee burundi iyo kuwa dowladda federaalka sidoo kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro waxay ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose jubbooyinka iyo gobolka banaadir haddii aynu ka hormarno gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo lagu dilay askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho deegaanka weydow ayaa waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo magacyadooda lagu sheegay cabdinaasir cali nuur iyo maaday isxaaq sidoo kale howlgal gaar ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada dayneyle ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsana booliiska dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray cukaasha maaday sidoo kale waxaa qarax ka dhacay magaalada muqdisho lagu beegsaday siyaasi caana soona noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka xilal kalena soo qabtay kaas oo lagu magacaabo cabdulaahi xasan sheekh qarax culus ayaa lagu beegsaday mas-uulkan iyo ilaaladiisa xilli ay ku sugnaayeen qeybo ka mid a degmada wadajir ee gobolka banaadir dhaawac ayaa soo gaaray ninkan iyo laba ka mida ilaaladiisa waxaana la dhigay isbitaal digfeer ee magaalada muqdisho wuxuu ka mid ahaa ninkan la beegsaday siyaasiyiinta aadka ugu dhowaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal xoogan ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ka socda dowladda ugandha saldhigga lagu beegsaday ciidamadan ayaa ku yaala deegaanka galweyn oo hoostaga degmada buulomareer isla shabeellada hoose sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay sidoo kale ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa ugandha saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala eelaboorka degmada barawe howlgallada ay mujaahidiintu ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose hoose waxaa sidoo kale ka mid ahaa weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa ugandhayska oo ku sugnaa deegaanka buurcalow oo hoostaga degmada barawe dhanka shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar duqeyna ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada burundi saldhiggan weerarka duqaynta lagu qaaday ayaa ku yaala deegaanka mirtaqwo ee gobolka shabeellada dhexe waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka dhacay israsaaseen ay dad ku dhinteen maxamed ciise ayaa faahfaahinaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa ka dhacay dilil ay isu geysteen laba kooxood kaas oo ka dhashay murandhuleed wararka ka imaanaya halkaas ayaa sheegaya in israsaaseynta ay ka dhalatay khasaare dhimasho oo dhaawac waxaana ku dhaawacmay hal qof halka ay ku dhinteen laba ruux maamulka galmudug ayaa sheegay in dhacdadan ay la socdaan inta badan goobaha ay maamulaan dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa ka dhaca dhibaatooyin ay isu geysteen dadka shacabka ah iyadoona aan wax xal ah laga gaarin taasoo sabab u ah in kitaabka alle aan lagu kala xukumin dowladda ruushka ayaa cunaqabateynta saaran si looga qaado waxa iyadana cunaqabateyn dhanka quudka ah saartay dadka yukrain mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ninka lagu magacaabo antonio blinkin ayaa ku eedeeyey dowladda ruushka inay cuntada u adeegsanayso sida hubka oo kale xukuumadda mosco ayaa sheegtay inay go'doomisay dekedaha ku yaala badda madoobe ee ukrain waxayna sheegtay inay ogolaan doonto oo keliya dhoofinta qamadiga iyo raashinka kale ee lagama maarmaanka ah waa haddii laga qaado cunaqabataynta caalamiga ah bilinkin ayaa u sheegay waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ruushku si ulakac ah uga sii darayo dhibaatada cuntada ee kusii kordhaysa caalamka waxa uu sheegay in ruushku uu doonayo inuu xado qalabka beeraha ee ukrain iyo inuu damin u dhigo maraakiibta sahaydu ka buuxdo isagoo sii hadlaya ayaa mar kale waxa uu sheegay in waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu leeyahay mas-uuliyad gaar ah oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka hadda jira wuxuuna ugu baaqay dalalka qaybta ka ah qaramada midoobay inay cadaadis ku saaraan ruushka inuu joojiyo cuntada uu u adeegsanayo sida hubka oo kale hadalkan ka soo yeeray xokayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku soo aadaya iyadoo uu sii xoogaystay dagaalka u dhexeeya ukrain iyo ruushka war ku saabsan shiinaha oo faragelin horleh ku haya xeebaha soomaaliya ayaan idiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa shaqa la-aan baahsan oo ka jirta magaalada khaza ee dhulka falastiin iyadoona dhanka kale kumanaan dada oo haysta shahaadooyin jaamacadeed ay shaqadoodu noqotay xabaal qodida haashim ayaa ka waramaya in aad tahay shakhsi culumta sare ka haysta shahaado haddana ka shaqeeya dhulka iyo qodistiisa si halkaas aad uga hesho wax aad ku maarayso noloshaada waxa ay ka dhigan tahay in aad ku sugan tahay magaalada khaza ee ku jirta gumaysiga yuhuudda xilli kooxdaasi ay muslimiinta ka hor istaagtay fursadaha shaqo iyo nashaadkii ay ka lahaayeen magaalada iyadoo muddo shan iyo toban sano ah caburinaysa muslimiinta ay ku hareeraysay marin xeebeedka khaza xilligan oo la rumaysan yahay in ruuxa leh aqoonta sare uu noqdo mid ka sarreeya asaagiisa aan lahayn cilmiga arrintaas oo ah mid si weyn uga dhex muuqa bulshooyinka mahdi ramadaan shacbaan waxa uu ka shaqeeyaa qodista qabuuraha isagoo sidoo kale naftiisa u raadinaya fursadtaa ka wanaagsan oo uu kaga baxo xaaladda nololeed ee uu ku jiro ma uusan helin shaqadii uu ku haminayey oo uu ku tilmaamay in uu noqdo macallin baraka ah luuqadda carabiga oo uu shahaado majesteer ah ka haysto cilmigeeda si ka duwan halkii uu isagu hiigsanayey waxa uu aada uga xun yahay gumaysiga waddankiisa xoogga ku haysta ee xorriyadda ka qaaday shacabka muslimiinta ah ee khaza caalamka oo idil waxa uu horumarin ku samaynayaa noloshiisa haddaan nahay reer khaza waxay nolosheenna ku burburtay dhulka dushiisa waxaana baadigoob ugu jirnaa sidii aan u heli lahay nolosheenna la boobay sidaas waxaa yidhi mahdi shacbaan oo sagaal iyo labaatan sano jir ah xabaalahana ka qodo qabuuraha ku yaala dhanka waqooyi ee marinka khaza mahdi ayaa dhashay sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaana uu hadda waalidkiisa iyo walaalihiisa kala shaqeeyaa qodista xabaalaha ku yaala alfaluuja ee dhacda kaamka qaxootiga ee ugu dadka badan marinka khaza waxa uu ka warramay howshan iyo xilligii uu soo bilaabay isagoo tilmaamay in muddo shan sano ah uu aabbihiis ku garab siinayo sidii lagu heli lahay wax lagu daboolo baahiyaadka qoyskooda oo ka kooban shan ruux waxa uu mahdi halkii qabri qodistiisa ku qaata ugu yaraan lix dolar waxaana uu sheegay in maalmo uusan helin wax lacag ah oo ka soo gasha shaqada uu ku howlan yahay qodista qabriga iyo shaqadiisa waxa ay u baahan tahay qarash iyo in suuqa laga soo iibiyo maadooyinka dhismaha waxaana qofka shaqaalaha ah u soo haraya oo keliya macaash kooban qabuuraha laga qodo magaalada khaza ee falastiin waxa ay u dhacaan sida uu sheegayo mahdi in uu qofka ku howlgalo dalab uga yimaado qoyska laga geeriyooday iyagoo dalbanaya inay iyagu dooranayaan halka looga qodayo godka ama inuu isagu diyaarsaday kadibna ruuxa ka iibsado marka laga soo tago in uu quudka qoyskiisa ka raadiyo shaqadan waxa uu mahdi dareemayaa culays ay ku hayso shaqadan ma ahan inuusan raalli ka ahayn inuu waalidkiisa ka saaciido qodista dhulka oo uu sheegay inuu markii horeba isagu rabitaankiisa ku doortay balse uu leeyahay riyooyin iyo rajo ah inuu ka shaqayn doono howlo heerarka waxbarashada si ka duwan dhex joogitaanka qabuuraha oo uu haatan ka shaqeeyo isagoo ku howlan shaqadan xabaalaqdista ah ayuu mahdi ku biiray jaamacadda majester ee takhasuska luuqadda carabiga inkastoo ay weli jaamacaddu ka xayirayso shahaadadiisa sababo ku aadan khidmadeeda oo uu si buuxda u bixin kari waayey sidaas darteed ayuu naftiisa u haystaa shimbir lagu soo koobay qafis kana haray saaxiibadiisa inkastoo ay shaqooyinku ku yar yihiin magaalada kasa kuma guulaysan weyn oo keliya inuu helo shaqo balse waxaa sidoo kale mugdi galay rajo ahayd inuu sameeyo hor u socod oo uu ku gaaro shahaadada doctora taas oo uu ku riyoonayay tan iyo yaraantiisii isagoo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yidhi waxa aan dareemayaa in aan ahay shimbir aan baalan lahayn in aan awoodi waayey bixitaanka rasuumaadkii daraasaadka awgeed iyo helitaanka shahaadadayda si aan u dhammaystirto riyadii waxbarasho iyo in aan bedelo noloshayda qoyskaygana ka caawiyo xaaladdan ay ku jiraan una wareejiyo nolol ka wanaagsan ayuu yidhi mahdi mahdi shacbaan waxa uu ka soo jeedaa qoys sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii ku qasbanaaday inuu ka soo barakaco tuulada aljahya ee gudaha falastiin ee ku jirta gumaysiga iyagoo xilligaas amni iyo nabad ka soo raadsaday marinka khaza waxa ay degan yihiin guri yar oo ku yaala degaanka baytulaahiya oo dhaca waqooyiga marinka waxaana uu horay dhibaatooyin kala kulmay iska hor imaadyo lala gala yuhuudda mahdi ayaa sheegaya iyagoo la nool sanad guuradii toddobaatan iyo afaraad ee dhibaatooyinkii soo maray qoyskooda ay hadda qise ku arkayaan kuwo la mid ah oo isugu jiro xadgudubyo go'doomin iyo duminta nolosha oo loo bedelayo jaxiimo taas oo aan la dulqaadan karin islamarkaana ay samaynayaan gumaystaha yuhuudda mahdi oo hadda sii gelaya soddonka sano ayaanan weli guursan wuxuuna naftiisa ku howlaa isdhaafsiga tabarucadda iyo in uu caawiyo arday baxhi iyo baaritaan ku sameeya cilmiga luuqadda carabiga isagoo ka qayb gala shirarka luuqadeed warqadaha daabacanna ku faafiya goobaha gaarka loo leeyahay sida ku cad bayaanaadka uu soo saaray markiska tirakoobka falastiiniyiinta shaqola'aanta ka jirta halkaas ayaa ah mid aad u daran heerkan shaqola'aanta haysata ardada kala duwan ee ka qalin jebisay jaamacadaha kuwaas oo ku takhasusay waxyaabo kala duwan ayaa ku nool magaalada kasa ee go'doonsan magaalada kasa tirakoobkii laga sameeyey heerka shaqola'aanta ayaa gaartay sanadkii laba kun iyo labaatanka boqolkiiba toddobaatan iyo sideed halka shaqola'aanta ka jirta deegaanada daanta galbeedna ay gaartay boqolkiiba soddon iyo shan daraasado soo baxay bishii juulaay ee lasoo dhafay ayaa sheegay in mu'asasaadka waxbarashada sare ee falastiin ay ka qalin jebiyeen sanadkii laba kun toban iyo sagaalka arday gaaraysa afartan iyo laba kun kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar suuqa shaqada ee falastiin ayaa qaabilo siddeed kun oo keliya kuwaas oo ka mid a ardada dhammaysatay waxbarashada sare arrinkaas oo muujinaya sida ay ugu baahsan tahay baagamuudada dhulka ku jira gumaysiga yuhuudda mahdi oo dhowr jeer ku sugtay inuu noloshiisa ku waayo duqaymaha yuhuuddu ay ka geysanayeen xabaalaha faluuja xilligii uu socday dagaalka qasah ayaa aaminsan in dhibaatooyinka ay la kulmayaan muslimiinta looga bixi karo in loo midoobo ciribtirka gumaysiga ku xididaystay waddanka falastiin aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa hashim cabdinaasir oo ka waramayey warbixin ku saabsan shaqala-aan baahsan oo ka jirta dhulka falastiin warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dowladda shiinaha ayaa ciidamo iyo maraakiib dagaal u soo dirtay xeebaha soomaaliya iyo gacanka cadmeed howlgal lagu sheegay inuu yahay kii ugu horeeye oo ay fulinayaan ciidamada badda ee shiinaha oo wata maraakiibta wax burburiya ayay ka bilaabeen gacanka cadmeed iyo xeebaha soomaaliya sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska bari ee ciidamada badda shiinaha askarta wata maraakiibta ayaa maalintii axadda ee lasoo dhaafay waxay ka soo ambabaxeen bariga gobolka sajanga ee shiinaha sida ku cad bayaanka maraakiib badan oo shisheeye ayaa ku sugan xeebaha dalka soomaaliya kuwaasoo si sharci darro ah ku guranaya khayraadka badda waxaana taas sii dheer in xeebaha soomaaliya ay ku soo daadiyaan sun aad u gumaada khayraadka badda sidoo kalena dhibaato u geysan karta dadka ka agdhow xeebaha maraakiibtaas ayaana waxay dagaal la galaan kaluumaysatada soomaaliyeed ee baddooda ka jillaabanaya horey mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa uu sheegay in hesheeyaha ay u fasaxan yihiin inay gurtaan khayraadka xeebaha dalka keliyana waxauu ka codsaday inay yimaadaanna way ogeysis bixiyaan sidaasna ay ku guran karaan khayraadka badda mas-uulkan horey codkiisa waxaa u sii daysay idaacadda alfurqaan xilli uu sidaas shisheeyaha ka dalbaday warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa